markaan ka soo guuray carrad u baahantay inaad maqasheen iyo in kale mooye aan ka soo wareegay anoo cadhi fiican oo laba tiraa wata iyo gaadiidba iyo halo yaa anoo dhexda soo maraya islaantay iga dhimatay anuu soo gaadhin weli degmada reer cabdille anuu carruurra joogiina wata aan ku soo dhaadhacay dhulkii haddana i keentay meeshii reeruhu joogeen markaa bal mashquullada aan soo maray markaan wax ka taataabto marka hore aniga carruurtii yaa isku rafaadnay oo haddee carruur waxay noqdeen hooyado dhimatay oo rajo u yimid oo anigu aan hooyo u noqday hawlihii islaanta iga gudbanayd baa midnaba maalin ugu soo baxsatay dhacdooyinkaa markaan ururiyey anuu gabay barowdiiqa ku tirinay oo islaanta igu oodaya habeenkaasaan soo gabagabeeyey dhacdooyinkii waxaan tiriyey gabaygaas waxaan idhi inkastooy masiibadu dhacdo oon cidina maaraynin oo mawdka loo wada dhasho laysku marhinaayo dadku kale muhiimsane hadday madaxda kaa jidho marwadii hadday kaa dishood magan allee aasto gurigoo madow iyo hadday maxasta kuu reerto iyaduna intay mari ahayd aan mid kala joogin mashquul aada la jaahjaahataa laguma quursiine mas-uul waa haweenka ah raguu muunad banna adiga maatadaadii marbaa dib uma soogaan wixii mood ahaa reerka wuu kala midh siigtaa maacuunta oo daadsan baad milicsi dhowrtaa midkii adhiga luma jeer dambaad weynay maqashaa haddana meelna kuma qaybtid oo waad ismoogtahay mas-uul waa haweenka ah raguu muunad bannahay innaga reerka unbaa laynagu qurxiyey mas-uulku waa haweenka mushmushaaxiddii iyo lawaa meel fog socodkii maslaxada qabiilka iyo tashiga maqan halkaagii dantii baa maxbuus kaa dhigtiyo guriga meermeer mabda'aagu waa xoolihii maanta yeelone mas-uul waa haweenka ah rag uu muunad baa nahay sidii ruux majnuun oo kalaad dhinac ku moodaa adoo maagan baa lagu arkaa mararka qaarkood muran iyo dagaal baad gashaa maalin iyo leyd malkaday fadhiday baad ogaan maheeradeedii mas-uul waa haweenka ah ragow muunad baa nahay makas bay xurmadu kaa gashaa odu muhataa martina kama xilbeelaysid iyo mudanahaagii adaaba mooye mooyaan ku dhici oon macno lahayn manfacaadda dhamisaaba waa midaad falogtaa halkii malab lagaa siin jiraad waaga midhataa mas-uul waa haweenka ah ragow muunad baa nahay midhahaanse tilmaamayo een haatan magacaabay iyagu waa waxaan soo marayoo male caloolyo wey mushaxiga dambe een qaaday baa muran ka joogaa haddii mawdku ii kaadiyoon madaxa laygoynin oon maarmi waaydo haween maagadamacayga muddo badan haddii aan holo dumar ku meeraysto haddii aan mid kala soo baxoon maanka ka heshiino oo la i mehirsiiyo oo meher la ii saaro midabkiiyo itaalkiiyo haddaan meela uga guusho miyirkiiyo xeshoodkaba haddii ay maryamo gaadho haddii ay mataanaba noqdaan quruxda miitaalka makrigay ku kala leexan iyo maqalladoodii miyay maamulkii la ibariyo mihigiskii keeni waa maya miyay tala muhiimoon gartiyo mawjad igu beerin dhaqan lagama maarmee miyay maalka uga rayn miyay iga manciyeen neef anoo mara u siinayo mahuraanka ii iman miyay maxabad deeqsiin magac ii siyaadiyo miyay muujin sharaftayda axmed iyo mogool iyo miyay khadar mirqaansiin miyay madax salaaxooda iyo mayda la ogaan marka xigaa aniisiya nimcana mahad miyay sheegan masalooyinkaa naa ku filan oon mid qura diidin inaan meel la seexdaayo waa maaddo qaali ah meel dheerse aniguon ka dayin una masaafoonin inuu mawlahay ii sikhiro waa mid la arkaayo allah yow adaa maaligahe sahal muraadkayga baan